gudoomiyaha xiriirka kubada cagta soomaaliyeed cali cabdi maxamed cali shiine iyo hubduu hogaamiye oo ku sugnay degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud iyo kormeeray goobo lan astay in laga dhisa garoon ciyaaro shaldoon laga dheelow gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada ceeldheer siciid maxamed cabdulle waanee kusimaga gudoomiyaga iyo kuwerbiye garoonka iyo marxaladooga usahmari weynuusan mahadnagay xiriirka kubada cagta dadaaladii ka biyahayn horumarinta arrimo ciyaaro
awalan waxaan salaamaha gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta soomaaliya cali shiine oo maanta soo booqday garoonka degmada ceeldheer ee gobolka galguduud halkaana waa garoonka lagu qaban jira ciyaaraha gobolada ee degmada ceeldheer iyo gobolka galguduud waa garoonka caalamiga ahay dayactir u baahan yahay iyo dhismu u baahan yahay waayahan waxaa weeyaan waxaa ku dhaca daruuf oo aan la soo koobi karin gudoomiyaha xiriirka kubadda noo imaantay farxaday noo tahay waa kusoo dhaweynaynaa gudoomiya kusoo dhawow garoonka oo hadii alla ku riyo degmada lahayd waa garoonkii gobolka cayaarhiisa lagu qaban jiray waa kan bur dhibaatada ka muuqatay iyo ujeedaaiyo xaaladda haysta oo ujeedaa gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta soomaaliyeed cali shiiniya dhinshay weyba isu ballan qaaday in dhowaan la howlgalo doono waana la bilaabi doono dhismo garoonka
sida uu gudoomiya ku-xigeenku sheegay waxay ahaan jirta kubadda cagta iyo degmada ceeldheer haddii ilaahay yidhaahdo annaguna waxaan u nimid inaan fiirino sida uu yahay si loogu ciyaarta kubadda cagta ah marka ilaahay mahadiis waaye meeshaan taagannahay laga arki karaa sida uu yahay insha allah waxaan rajeynaynaa garoonkan in la dhiso si loogu ciyaaro kubadda cagta soomaaliyeed oo ku nool degmada ceeldheerka uga faa'iidaystaan insha allah waxaan rajeynaynaa waqtiga soo socda in ayagoo inta ka dib la arko degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud weyba ku dareere tartan eedan hees badan oo laka maamusahay garsoore hore ee xuseen macalin bashiir